halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaal mitir ban iyo herarka efm-ka ee magaalooyinka geeska qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin talaada ah oo bisha diseembarna ay tahay saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda caweysunimona waxa aad ku maqli doontaan gebi ahaanteedba barnaamijka waa go'aankaaga oo isu wada jira halkan idinkaga daadaheynayaan cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
marka marka hore saasuu u qabsadaa waana waxbarashaduna ku adkaataa muddo laakiin marka ay joogaan sanad amba laba sano ay meesha joogaan waa ay la qabsadaan dhibaatadaasi way jirtaa wayna ka hor timaada arrinlahaanti kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cusmaan maxamuud oo ka mid ah maamulka sare ee dugsiga abrishaad ee magaalada hargeysa waxaanu marti noogu yahay xubinta wicitaanka barnaamijka waa go'aankaaga ka hor dhowayaad maqli doontaan
waa fanaanka kiin khaalid iyo heestii dunida aadaan kaa rabaa goordhow ayaad ku maqli doontaan inta aynu ku guda jirno barnaamijkeennan waa go'aankaaga
dhaqaalaha dalka maraykanka ayaa waa tahay sidoo kale dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warka v o a dhaqaalaha dalka maraykanka ayaa aada u kordhay intii lagu jiray bilihii julaay august iyo sebtembar kaas oo ku socda xawaaraha heerka ugu sarreeya in ka badan muddo toban sana waxaana la sheegaya in dhaqaaluhu oo kordhay in ka badan boqolkiiba shan khubro ka socota waaxda ganacsiga maraykanka oo si joogtaa dib u eegis ugu samaynaysa dhaqaalaha ayaa sheegtay inay diyaar tahay xog ururin cusub oo dhowaan lasoo dayn doono arrintan ayaa awoodsiinaysa dadka iibsanaya lacagaha kharashka ama garaynaya iyo maalgashiga ganacsiga tooska taasoo adkaynaysa xoojinta kobaca dhaqaalaha dalka maraykanka
dalka kuuriyada waqooyi ayaa waxaa qayb ahaan u soo noqday adeegii internetka kadib markii uu adeegaasi si weyn u xumaaday arrintan ayaa waxa ay timid maalmo un kadib markii dalka maraykanka uu ku hanjabay in uu ka jawaabi doono weerarkii dhinaca internetka ee lagu qaaday shirkadda sony weerarkaasi oo lagu eedeeyey dalka kuuriyada waqooyi dalkan dunida ka go'doonsan oo markii horeba lahaa adeega internetka ee xadidan ayaa websaytekiisa wakaalada wararka ee dowladdu uu hawada ka baxay isniintii shalay khubarada dhinaca internetka ayaa waxa ay sheegeen in arrintan ay ku timid weerar dhinaca internetka oo lagu qaaday adeega hawada ka baxa ayaa qaatay ilaa iyo sagaal saacadood ka hor intii aanan dhowr websayed aynan hawada kusoo noqon talaadada maanta websadyada hawada kusoo noqday ayaa waxaa ka mid a wakaalada wararka ee dowladda afhayeen u hadasha wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo wax laga weydiiyey waxaa ku dhacay ama ka dhacay websaydyadaasi ayaa waxa ay sheegtay hase ahaatee in dowladda maraykanku ay eegayso arrimo kala duwan oo ay kaga jawaabayso weerarkii loo geystay shirkadda sony jawaabahaasi ayaa waxa ay sheegtay in qaarkood la arki doono qaarka kalena qarsoodi ay noqon doonaan ururka xuquuqda aadamaha ee magacooda loo soo gaabiyo amnesty international ayaa sheegay in kooxda isis ay kufsi sida hubka u adeegsadaan kaasoo ay kula kaceen dumar qoomiyadda yinsiinta ah ee laga qabto waqooyiga iraaq arrintaas ayaa hay-addu ay sheegtay inay gaarayso ilaa iyo heer dembi dagaal iyo dembiyada bini'aadanimada ka dhanka ka ah amnesty international ayaa warbixin talaadada maanta ay soo saartay ku faahfaahisay waraysi ay la yeelatay afartan iyo laba haween iyo gabdho yaryaroo iskugu jira kuwaasoo qaarkood ay u suurto gashay inay ka soo baxsadaan mintidiinta qaar kalena ay weli haystaan hay-adda ayaa sheegtay in dumarkaasi loo geysto hardaamo dhinaca jirka ah iyo midda maskaxda labadaba hardaamooyinkaas ayaa waxaa ka mid ah kufsi iyo dhibaatooyin kale oo dhanka jinsiga ah dhowr ka soo baxsada ayaa sheegay in wixii ay la kulmeen la odhan karo waa wax ay gabar sagaal iyo toban jir keentay inay nafteeda iska goyso qaar kalena ay isku dayayaan inayba istilaan donaldo rovella oo ah la taliyaha hay-adda amnesty international ayaa dhibka dumarka loo geysta ku sheegay masiibo waxayna intaasi ku dartay in kuwii ururka isis ka soo baxsaday ay weli argagaxsan yihiin
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda iyo barnaamijka waa go-aankaaga oo idinkaga imaanaya magaalada washington aynu ku bilowne magaalada boosaaso ee puntland waxaa ka jira dhallinyaro badan oo qurbaha horey ugu noolaa oo magaaladaasi ku noqday ujeeddada dhallinyaradan loo soo celiyey ayaa ahayd in dhaqanka soomaalida iyo diinta islaamka ay bartaan dhinaca kalese dhallinyaradu waxa ay la yimaadeen dhaqamadii ay dalalka qurbaha ku haysteen taasoo waalid badan oo gudaha ku dhaqanay welwelgelisay wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa haddaba warbixintan waxa ay ku eegeysaa sida labada dhaqan ay isula falgalaan
sannadihii u dambeeyey ayaa waalidiin badan oo soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay waddanka soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen kuwaas oo qaar ka mida tacliin looga dhigo barashada diinta islaamka dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan iyadoo bulshada ay waddanka gudihiisa ugu yimaadeenna ay ugu magac dareen dhaqan celis isdhexgalka dhallinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa waddanka ku nool ayaa waxaa ka abuurmay barashada dhaqanka soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka waalidiinta dhallinyarada waddanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid sida labiska amarada waalidka oo aan la tixgelin iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan waddamada ay dhallinyaradani ka yimaadeen waxaana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriira la samayn da'yartaasi si aysan isugu dhex milmin inkastoo aysan dheg u jalaqsiin halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhexlayaan dhalinta ka timaada qaaradda yurub waa kan aabbe ka mid ah kuwa ay arrintani saamaynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhallinyarada waddanka ku sugan magacaygo saddexan waxaa la yidhaahdaa xaaji salaad barkhad dayarka iyaga laale waxay ku soo kordhiyaan siday u labisan yihiin inoo labistaan sida westernka koofiyadda in gadaal laga xiro suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo adiga waxyaalo noocaasa in waalidka hadal lagu celiyo la yidhaahdo jooskayga wax jooskayga la yidhaahdo oo ma garatay hadal ajnebiyah inay ku hadlaan oo yidhahdaan xor baanahay muxuu ahaayey waxaygaa ka helay qaab noocaasa oo problemah baa faamiladii ka dhex yimaada awlaaddii caruurtii habartii odayga way isqabsadaan dhibaatooyinkaas bay kuwa yaryarna leeyihiin kuwa waaweyna dhibaataday leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale uga hormarayaan kabacdi wuxuu odhanaya adna tahriib gal afar sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada ka bacdi dhibaatooyinkaasay nagu hayaan buujimo bahal la yidhaahdo bay yidhahdaan baa la ciyaaraa buujimada muruqyaa yeelanaysa markaa muruqyaa yeelato shafkaa ku qaadanaysaa macallinkii wax ku baraayay ama xerada adugu xeraysnayd oo diinta ku baraayay oo dhaqanka wanaagsan ku baraayay ka bacdi kii kalaa ku dhiiranaya marka dhallinyaradaasa jabsata iyaguna waa jabsanayaan dhallinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaarah u midoobaan ismaaciil burhaan ismaaciil oo muddo saddex sano ah ka hor laga keenay dalka ingiriiska iminkana ku sugan magaalada boosaaso ayaa ka waramaya arrimahan asalaamu calaykum magacaygu waa ismaaciil burhaan ismaaciil waxaan jiraa todobiyi toban sano wadanka hadeer waxaa joogaa saddex sano sanadkii afraadba ay socda kolba waa qof walba oo dibadaha ka yimi markuu ku yimaado wuxuu la kulmayaa dhib oo ah ku caacayayaan oo hade aduguba dhaqan celays ama xanaaq waa xanaaqaysaa adiga waxaa waa ka quusanaysaa inaad banaan kuu baxdo oo xaafadda sii jirto aan xaafadda ka bixin oo hadhoyti waxay kugu adkaanaysaa inaad dhaqankii iyo dadkii la qabsato waxa weeye isfahan la-aan baa jidha oo mataqaanaa dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihii ku caayayo oo hadde adigii micnihii waa jes lama sheekaysan kardhi sababtoo waxa laga yaabaa luuqadii inaadan si fiican u aqoon oo qof waxaa raadsanaysaa oo adiga xagga kaala yimi ama dee englishka un waa lasula wada fahmayayo waa luuqad common ah oo hadduu qof ingiriiska yimi iyo hadduu america ka yimi waa isla meeshii oo english unbaa lagu wada hadlaa waa gartay dhalinyaradan wadanka maxaad ka bedesheen baad is leedahay maxaad kusoo kordhiseen dhinaca dhaqanka dhinaca horumarka maadaama aanu nahay dad dibadaha ka yimi oo baasbooro wata waxaan rabnaa inaan dalka joogno oo waxbarano oo haddii jaamacada marka opportunities badan baa haysanaa oo dibadaha waxaa noo furan inaan waxba soo barano oo dalkeena usoo laabano oo wax anfacno oo dadka wax tarno hadeer hadee dadku isku mid maaha dhalinyaro hadeer waxaa jidha oo xagga ka yimi oo xunxun oo xagga oo looga soo celiyey wax khaldan bay sameeyeen oo hadoo dad waaweyn ah oo haddee halka markay yimaadaan xitaa oo dhalinyaradii soomaaliyeed oo la xixirayo oo iyagii micnihii duufsanayo oo kaxaysanayo oo mataqaana wax khaldan baraya laakiin dad waxaa jira oo xitaa oo englishka ka faa'idaystaa jira oo micnihii oo qof dibadda ka yimi haddaa derisla tahay qof soomaaliya wuu ku imaanayayo englishka waa ka faaidaysanaysayo waxba wuu ku barayaa oo cilmiga uu haysto adiga waa ka faa'idaysanaysaayo waa uu kugu taabanaya inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toosa u dhex galaan ayaa haddana waxaa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambayn dhalinyarada ku sugan waddanka gudihiisa kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka soomaalida oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la isdhaafsado oo qof kastaa uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee cabdulaahi aadan ciid oo muddo siddeed sano ah ka hor laga keenay dalka kanada oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa ka warramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen cabdulaahi aadan ciid waxaa jira labaatan sano waxaan joogaa boosaaso ku dhawaad sideed sana jooga hadda ko waxaa soo xastaa waxaa layaaba anwaxa markaa imaanaya wadanka waxaa soo xastaa waxaa qaadan jira hooyo maxay siin jirta subaxa waxay siin jirta toban kun bay siin jirta tobankaa kun waxaa ku iibsan jira toban xabo nacnaca keligiyaa cuni jira marka yani muxuu ahaa maxaad cabaar joogin waxaa bilaabay inaa qaybsado yani haddaa shuraad haysto inaa kala baro haddaa cabitaan cabaayo inaa haaf inaa cabo haafna wiilkan siiyo marka dambena bixintiyaa wixii bixintiyaa barana hadee keliga waxaa me myself and i me me me mine mine mine mine mine harun abaal markay adiga ku taagan tara qofkaa kaa bixin doonaa dhow yani abaal la dareemaysaa iyo waxyaala badan bal ka waran dhalinyarada dhaqankooda marka haddii aad eegtay oo marka hore saa ka aaminsaneed iyo hadda hadda waxay qaateen dharkeeniyay qaateen iyo socodkeeniyay qaateen iyo hadalkeeniyay qaateen tahriibtana way sababaysaa lakiin hadda waxaa moodaa inuu dhacayo mingling in laisdhexgalayo inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo lebiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar sarugsan habdhaqankooda kana soo horjeeda inay waddankooda dal kale ka aadaan mid ka mida dhalinyarada ku sugan magaalada boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan maxamed jaansiid waa dadkii dhulka qaxay oo waag hore cararay oo wadanka ku kalsoonaan waayey kuwa meelaha ku dhashay dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxay niyadda ka aaminsan yihiin oo ku dabaqaya waxyaaba ay ku soo arkeen meelay ka yimaadeen mararka qaarkood waxaad dareemaysaa inaysan si fiican ula dhaqmin bulshada ama iska weynaysiiyaanin xiriir intee leeg baa ka dhexeeya iyaga iyo dhalinyarada kaleeta ilaa leeg sida muuqataa iyagaa isguruubsada iyagaa si gaara wada macaamila isku mabda bay aaminsan yihiin kolley sida noo muuqato dhexgal ma jiro waxaa soo kordhaya dhalinyarada ka soo laabanayso qurbaha iyadoo qaarkood si dhaqso ah ay ugu guulaystaan inay dhammaystaan waxbarashada shaqana ay ka helaan waddanka gudihiisa iyadoo ay si aada ula yaabaan in dhallinyaradii waddanka hore u joogtay ay naftooda ku hallagaan safarro tahriib ah oo ay ku beegsanayaan wadamada ay dhalinyaradani horay uga soo hayaameen yani laba kun sideed ilaa hadda tirada dadka dawladka toban jibaar korba u kaca maisdhahaan dadkan ka imaanaya wadanka oo u imaanaya yani soomaaliya imaanayaan puntland imaanayaan maxay u imaanayaan naguma naguma cibri qaadanaya si ayagu uga cibri qaadano bal ka waran dhalinyaradan maxaad oran lahayd hadda haddii aad la hadlayso may ku cibri qaata su-aal isweydiya inta intaa bixin oo magafe iyo sii marin su-aal isweydiiya dadkan dibadda ka imaada arkaysid maxay uga soo carareen lana ma dhici karto ummaddu dhan inay muxuu aha ma dhici karto ummadaas dhan imaanaysa inay wada khaldan yihiin dhalinyarada qurbaha dib looga soo celiyo ayaa qaarkood lagu xereeyaa macadyo si gaar ah wax loogu baro kuwaasoo aysan fursad u helin inay cid la kulmaan waxaana arrintani ay mararka qaarkood ku xambaartaa inay si xooga uga baxsadaan goobahaas mid ka mid ah waalidiinta ka timid carriga ingiriiska oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa iiga waramay farqiga u dhexeeya dhallinyarada lagu xereeyo macadyada gaarka ah iyo kuwa sida madaxa bannaan wax u barta oo la nool qoysaskooda ibraahim cabdiraxmaan xirsi iidlan ku magac dheerahay waxaan joogaa magaalada boosaaso qolada inta dibadda laga keeno la xiro oo dhul mataqaan aan aan firaaqo lahaynoo sida mataqaan dhulkan la dhaho macadyadoo kale lagu xiro oo ay xabsi ahaan u arkaan marka qofkaas waxba baran maayo se college ahaan buu u jiran yahay laakiin ilmihii waddanka la keeno iskuul la geeyo marna magaaladiisa joogna marna iskuulkiisa taga oo bas lagu qaado mataqaan noloshiisi uun loo soo bedelay ilmahaasu si fiican buu wax u bartaa wuuna isbeddel buu sameeyey xag waxbarasho iyo xagga dhaqan korarka dhalinta dib ugu soo laabanaysa gudaha puntland ayaa meesha ka saaray dareenkii ahaa in la faquuqo waxaana iminka muuqata inay la qabsadeen dhaqanka iyo wada noolaanshaha bulshada marka dadka dadkan ugu yeeri jirna dhaqaashan ugu yeeri jirna laakiin haddaa fiirisid waxaan waxaa dhacay isbeddel baa dhacay kow awal waa ka xanaaqi jirna dhaqaashan ka xanaaqi jirna so waxaa loo bixiya the d c community iyo local community waxaa mudaa saa u badan u badan u badan inaan helnay ictiraaf oo kale inayna xushmeynayaan so waxaan loo bixi d c community hadda cid ka xanaaqda cid ka xanaaqda ma jirta d c community hadda waa badan waa badan waa badan waa muuqanaa hadda maxaad baratay ha alxamdu jacda dhigtaa oo waxaa ku biiray kulliyadda caafimaadka ku biira run ahaantii raasheer aniga waxaa ku dhameeya boosaasa ku dhameeya dugsigii sare oo dhan form one baa ku bilaabay form one baa ku bilaabay mana xiisa galay marka hadda ku fikiraysa inaad dalka sii joogtid inaba ka teginbo maxaad hadda qabataa oo kale marka iskuulka waad dhamaysay jaamacadna waa dhigataa maxaad kaloo qabataa macalin baa ahe oo waxaa ku celiyaa daraasaadka dugsiga sare ku celiyaa oo tutoring oo kale ardayda wax sii bartaa ardayda wax barnaha iskuulkeena ku barnaa ku celinaa yani sharciga hadduu naga dhaco waa khasbanaayna laakiin inta u dhexeyso sharciga ilaa nagu dhacayso khasb alxamdulilah khiyaar baa khiyaar baa baa lahaa marka la keenaya khiyaar baa layan adaa baxay dhallinyarada waddanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keeno inay bartaan dhaqanka iyo afka soomaaliga kuwa danaynaya inay ka samaystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay-adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay puntland faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
tahay dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaar ka tirsan waalidiinta iyo dhallinyarada ku soo noqday magaalada muqdisho oo ka soo tegay dalalka qurbaha ayaa ididiilo fiican ka muujiyey in dhaqanka carruurtooda la soo celiyo uu wanaagsanaanayo warbixinta arrintaas ka hadlaysa waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad
magaalada muqdisho tan iyo markii nabaddu ay ka soo bidhaantay waxaa soo gaarayay qoysas soomaaliyeed oo carruurtooda dib ugu soo celinaya magaalada muqdisho qoysaskani oo carruurtani ugu dhalatay inta badan dalal kala duwan oo ku yaal waqooyiga amerika yurub iyo australia ayaa halkani loo keenaa si loo baro tarbiyada islaamka iyo dhaqanka asal ahaan ay ka soo jeedaan ee soomaaliya yuusuf cabdikariin waa wiil dhallinyaro ah wuxuuna sweden la geeyey isagoo laba sano jir ah balse hadda waxa uu jiraa lix iyo labaatan jir waxaana uu leeyahay xaas iyo laba carruura yuusuf hadda waxa uu ku sugan yahay deegaanka yaakshid ee magaalada muqdisho waxaana na dhex martay sheekadan xaaladda xagga makuu jooga xihid dhib dhibaato marka dhaqanka xagga aada la qabsatay adoo yaraa lagu geeyey sidee marka noloshu sidee ahayd maxaa maxaa samey jirta marka xagga joogta kriminaalaa lahaa jiray dadkaa la dhaci jiray yuhuudaa la dhaci jiray gaalaa la dhaci jiray ilaahay makul xisaabtamaayo ukad wax kaa haleeyaan ilaahay xaggiisi ukay kul xisaabtamayane xabsiaa soo marnay waa lagu xiray xabsiyaad soo martay intay kugu qaadatay marka maxaa lagu xiray maxaa liu xiray dab dil lebsa liu xiray wax kale ma liu xiray magaaladay ku nooleed yurub sweden iyo tibor meelaa dhahay caasamada labaad oo sweden marka sweden intaad joogtay wax ma baratay ha scolar soo baray wax waa la bartay aqoon waa la leeyahay aqoon ilaahay waa leenahay aniga
muqdisho yaa kugu soo celiya halkaa ku keena hooy hooyaabo hooyo aabbaa kusoo celiya markii halkan aad timid maxaa barate wax ma baran dagaal aa lagu jiray laba kun iyo tobaniyo kowgiyaa lasoo naqtay shabaab qaxiyay ahayd madiinaa u qaxnay naagaa dhinacaaga ku guurstay waa ka tegay swidana u laabtay xabsiyaa galay dembiya oo lahay ka soo tegay aliigu qabstay marka goormaa lagu soo daaya haddana soo laabatay shan bilood leebisoo xidhnay waa soo baxay markaas xaaska u soo noqtay colaadii leeyaa na siiye laba axaad laba ilmaa noo joogaan mil saddexaadna waa soo soceen hadda soomaaliya joognaa yakshidaa lagu noolyahay
marka xagga markaas barbar dhigto nolosha sweden iyo muqdisho caasimadda soomaaliya ah yaa kuu fiican xagga nolosha soomaaliya iron hawadan xagga soomaali mala heli karaa tahay turkiga waa arkoosaa emisanka waa arkoosaa anigo hadaa aqli leenahay aqala qabsano dhulkeena waaye
marka xagga nabadoo kale markaad fiiriso oo kale nafaqo nabad way jirtaa xagga ba africa soomaali muqdisho caasimadeena soomaali leebisaas ku buuqsanay ilaahay yaa soo hanuuniyayo hooyo iyo aabe hadda misla nooshiin mase dibay u laabteen dibay u laabteen xaggay joogaan hooyo ingiriiskii ku nooshahay birmingham aabana yotuburi ku noolaa basoo wadiya marka hadda inaad maaragtay waxbaratid oo awlaad yeelatid oo ilmaha la korsto ilmaha la korsado Ah, aad saacadda- ku ganacsantaha oo halkan joogta aa saacadda waxaa waaye aabe iyo hooysu kuu soo kuriyeen adi ilmahaaga u korsatid saacaddaas ilaahay ku gaarsiiye qabso sucudi siciid cumar waa hooyo in muddaa deganeed dalka britain waxayna ka hadlaysaa sida caruurta ay ku keentay magaalada muqdisho dhaqanka ingiriiska waa dhaqan iska caadi ah soomaalida sideedaba haddii oo ilmahaaga ah tarbiyad waalidka ehelka iyo dadka aan kala barinin way ka halaabayaan marka sidaas la ajigeeda hadda maadaama aan ilaa muddo dhowr iyo labaatan sano wadanka ka maqnaa waxaan jeclaystay inaa ilmahayga wadankooda iyo dalkooda iyo diintooda iyo diin- waalidkooda wada baro marka caruurta in mise waa halkan aad keenteen waa shan wiil saddex ka- sad- waa shan cunug saddex wiil iyo laba gabdhood markaad muqdisho keenteen
farxad weyn baan kala kulanay farxad weyn baan kala kulanay dadkii baan baranay ehelkii baan kala baranay magaalkii baan kala baray walaal iyo waalid ehel bay kala barteen ya waan ku faraxsanahay hawewda hadda aan ku suganahay saacadan waana ku rajo weynaa inay siday hadda u yaqaanaan u baran doonaan maxaa dugsi quraan ayay ii dhigtaan dhaqanka way ii barteen soomaalida way ii barteen gajaagajadii waa iiga baxayaan
marka waxaad ka haboorantaa ingiriiska oo kale maadaama oo wadan oo maaragtay weyn uu yahay maxaa maaragtay dhaqan ahaan waxyaabaha igu kalifa inaa kudus kusoo laabto waxaa waaye ilmihii aad u dhaqan halaabay tarbiyaddii oo ka dhuntay dal aan dalkaaga ahayn waa dareen ku joog ilmihii maadaama ay dhaqan iyo diin midna haysan waxaan jeclaysan inaan wadankeena dib ugu soo celiyo diintooda baro ehelkooda baro wixii wax dara u anfacaayana allah og hadde say kusoo bixi doonaan qaar badan ku dibjida qaar badan darbiyada ku seexdaan koolada iska dhuuqaan qabriga iska cabaayaan ay nooc ku jaha wanaagsan ku halaabayan xabsiga haddaa dacweysa haddaa adi lagu xidhaayo cunugaaga aada canaano karin silic iyo rafaad marka waxaa kugu dhaantaa inta waxaa ku noolna magaalada xamarweyne waa jawi deganaa ku jirnaa dugsi waa ay dhigtaan iskoolayr waa geystay waqtiga ilaahay idmana waa noqonaynaa haddaba dadka soomaaliyeed in badan oo ka mid ah dalka ayay isaga baxeen kadib markii dagaaladu ay ka dilaaceen soomaaliya sannadii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa qurbaha ku dhashay caruur fara badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo aan aqoon badan u lahayn dalka ay ka soo jeedaan asal ahaan ee soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa tahay haatanna dhadhaab xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab waxa ay kaga duwan yihiin magaalooyinka soomaaliya oo qaarkood caruurta soomaaliya soomaaliga ah ee qurbaha ku dhashay ama ku barbaaray lagu soo celiyo si dhaqan celin loogu sameeyo hase yeeshee sidee bay waalidiinta dhadhaab ku dhaqani u celiyaan u dhaqan celiyaan taageerana ugu fidiyaan da'yarta dhal dhaqankooda ka weecday wariyaha v o eda aadan xasan tarax ayaa warbixintani ka hadlaysa dhadhaab nooga soo diray halkaasi
rubac qarni ah oo ay xeryaha dhadhaab jireen waxaa ku hana qaaday kumanaan kun oo dhalinyaro ah kuwaasoo sheeko un ay ku tahay sidii ay soomaaliya ahaan jirtay iyo weliba marxaladda maanta ay taagan tahay inkastoo badanaa bulshada ay ku dhex nool yihiin ay tahay soomaali haddana waxaa dhinacyo badan dhaqankoodii ka qayb qaatay dalkan ay ku dhasheen amaba ku barbaareen ee kenya dhalinyaro badan yaa ku howlan waxyaabo aysan soomaalidu dhaqan iyo caado u lahayn in dhawaaba waxaa badanayay dhalinyarada ku kaca falalka amni darro iyagoo ku garabaysta koox koox dhalinyaradan waxaa wax walba u sahlaya mukhaadaraadka oo dariiq walbood marto ku arkayso iyagoo lagu iibinayo habdhaqanka dhalinyarada nolosha kasii dhacaya waxaa tusaale kooban inaga siinaya maxamed gaarane oo waayo aragnimo buuxda u leh dhaqamada dhalinyaradan sarwaalka aayo iga bixi hooyo iga bixi ku xirnaan ka tagay macawisihii iyo kabihii iyo ilbaxnimo xumo wax ay hayaanna male dhaqanka de waxay arkeen dhalinyaro kenya suulka ku soo socota oo foorfoorinaya le annaga laki dhube iyo wax noocan bob mali iyo oy xas ciise xayaatu iyo waxaanaan annaga la haysanaa annaga xismaba aynan ka seeninba kan kuwaas kuday dambay dheheen ishada indhaku garaadlo waay kuwaasma isla mid dhigaayaan kuwiina ma ayna gaarin koodina way ka tageen meel cidlahay haabi haayaan bal hal mid nooga taabo bal aad isleedahay dhaqanka way kaga tageen isleedahay bal tusaale mid naga siiba tusaale aan waxyaalo badan baa tusaale u noqon karaa taas oo hadda iska dhigayaan inay ilbaxaan waa lambar one oo hadalla ayna lahayn iyo socod ayna lahayn oo iska raraadiyaan weliba hadda waxaad arkay gabdha inay isxiseen isku ogaay wiilal isxisaynaad arkay oo rinji intaa dhinacan ka gududan dhinacan jaalalkaad arkay waad ka sii ismari haddaad la hadashana inuu ku feeraaba haliste oo ciyaalkan hindiga ay daawadaanoo wax ka feer badan ma leh nabad yaanaas la nuuga leh waa halkudhigga ururka bales oo u ololeya nabadda iyo weliba wacyigelinta dhallinyaradan si aysan uga qayb qaadan falalka amni darro ee ka jira xeryaha dhadhaab cabdi cabdulaahi waa guddoomiyaha ururka bals waxa uu iiga waramay ururkooda waxa uu qabto waxyaabo badan ayaan qabanaa waxaan wacyigelinaa bulshada oo weliba dhallinyarada ah waxyaabaha loo aasaasayna waxaa waaye wakti xasaasi oo waxaa la aasaasay wadankeeni soomaaliya ay dhibaatooyin iyo arqalaf fara badan ay ka jiraan marka sidaas daraaddeed runtii ururkeena waa wuxuu ku salaysan yahay nabadgelyada inay dhallinyaradu ka wada shaqayso waxaa la taaban kara ee aan qabanay waxaa waaye bilihii hadda ugu dambeeyey sidaad ogtihiin xeryaha qaxootiga dhadhaab dhibaatooyin fara badanaa ka jiray weliba gaar ahaan xerada qaxootiga ifo ifa labo sidoo kaleeto kufsiyaal fara badanaa ka dhacday annaga waxaan isku keennay dadkii waxaan sameynay waxaa la dhaho campaign ama awareness oo bulshada laga wacyigelinayo qof walba inuu digtoonaado sharafta dumarka soomaaliyeed in la difaaco dhallinyarada in ay cadowga iska dhiciyaan oo habeenkii xaafadaha soo galayo oo qoryaha wato oo dumarka kufsanayo oo dee dadkii exploitation ku samaynayo sidaas daraaddeed waxyaabo badanaan qabanay waxaan la shaqaynaa sidoo kaleeto booliista oo ayagaas wixii maaragtay arrina aan u geynaa tan kaleeto dadka la dhibaateeyey ama dumarka farxumaynta loo geystay oona xaqooda u hadli karin ayaan u dhicinaa oon booliista geynaa hay-adaha geynaa meelaha ku habboon sida gaadh oo kaleeto oo dumarka la shaqeeya si xaqooda ay u fahmaan iyo dhibaatooyinkooda maxaa la dhihi jiray aanan ooga dhaadhicina qofka asaga victimkaaba dhibaataysan inuu xaq leeyahay xaqiisa uu dhacsan karo maxaa la dhihi jiray dhibkiisana uu hay-adaha u sheegan karo iyo waan ka wacyigelinaa dhallinyarada in ay falalka xun ay ka digtoonaadaan ama dadka ku qalqaalinaya inay ku biiraan marka maxaa la dhahaya anigana sidoo kaleeto xeryaha qaxootiga dhallinyaro badanaa nagala shaqaysa sidoo kaleeto waxyaabaha oo ayaga laftooda ka hortagaya dhibka sida sportskao kaleeto ayaanu u sameynaa ayaga laftoodana kuwo fara badan oo ayaga ka mid a waa ay nagu soo biireen oo macnaha arrintaa way nagala qayb qaataan iyo bulshada dhammaanteed dhalinyarada xeryaha dhadhaabyaa badanaa waxaa lagu tilmaamaa dad nabadda jecel haddana waxaa kaalin mug leh ka qaata in durbadiiba la duubsado si ay ugu biiraan burcadda ka jirta xeryaha oo dhibaato isugu jirta dhac kufsi iyo dil ka geysta xeryaha iyo weliba in loo daabulo dagaalada ka jira soomaaliya sababaha ugu weyn ee ku dhiiriya in dhalinyaradan u sahlanaadaan dagaalada yuu ku sheegay xuseen cabdi siraad oo ah khabiir ku takhasusay cilmi nafsiga inay yihiin shaqo la-aanta daroogada niyo waa runta horta arrimahaasi maalmahan dambe aad ayay usoo badanayeen anigana kaas ahaan waxa aan u malaynaa inay ay horse ama waxaa sababay waxaa ka mid ah ee shaqalaan baa shaqalaan baahsan ay qaxootiga ka jirtaan ee waa ogtahay boqolkiiba ugu yaraan afartan ama konton waa dhalinyaro dadka inta jooga dhalinyaradii marka waxay qabtaan ma lahan qofkii marka wax uu qabto hadduu haynin wuxuu is- ee door bidayaa inuu wax violence ama intuu toori qaato meelaha istaago qofkii waa qof dhalinyara waxyaalo badan u baahan yahay marka wixiina ma lahan oo meel ka shaqaynaya ma lahan marka waxay ku qasbaysaa marka inuu intuu baangad qaato uu meelaha istaaga ama waxyaalo kale uu sameeyo waxaa kaloo jirta dhalinyaro shaqeeya laakiin ha shaqeeyaan waxay qaataan waa wax aad u yar wax loo yaqaano incentive incentive marka loo qofka dhalinyaro waa wax xataa boqol dollar ka yar bishii marka ma kaafinaysa qof qoys leh waalid leh ma kaafinayso in waxaas ay qaato marka waxyaalaha ugu badan ee dhalinyarada ku sababa in ay ee, baangado qaataan waddooyinka istaagaan ama ay keenaan amni darro waxaa weeye xagga dhaqaale xumada dhaqaale ma lahan midda kale waxaa weeye waxbarasho la-aan qofkii dhalinyarada ahaa wuxuu ka soo baxayaa ee, dugsi sare ama ka baxaya ama islaaniyada ka baxaya meel uga sii socda ma lahan marka suuqa xootiga u jooga niyajab badan ayaa ku dhacaya fikir badan ayaa ku dhan wuu isla hadlaya qofkii maalinka dambe wuxuu arkaya markuu saaxiibkiisa oo baangad haysto meelaha taagan isagana baangadu qaadana marka waddadu la istaagay marka labadaas shay ayaan u malaynaya aniga aad eh, in ay keento eh, dhalinyarada inay ku eh, ku eh, ama ay ku dhaqmaan waxyaalaha amni darada baangada ay waddooyinka ay qaataan maxaa lagaga bixi karaa ad isleedahay dhalinyarada falalkan amni darrada ama gahandiskan iyo waxyaabahan inay lagaga bixi karo macnaha dhalinyarada lagu dhiirigelin karo inay waxyaaba ka fiican qaban karaan Eh, waa run dhalinyaro laga bixi kara waxyaala looga bixi karo waxaa ka mid ah in fursada eh, shaqo loo abuuro dhalinyarada shaqadaas markaan leeyahay macnaa ma aha waxyaala hadda incentive oo kale waxaa jira dhalinyaro hadda eh, heer jaamacadeed haysto degree wax loo yaqaan haddana lix kun ama toddoba kun oo qaadanaya marka eh, haddii shaqo fiican qofka dhalinyaro loo abuuro oo kaafin karta asaga iyo qoyskiisa waan filayaa inay wax badan ka qaban karto Eh, xagga tacliinta oo kale dhalinyarada marka istaandaid soo bogaan tacliinta ma aha qaliya qofka hadduu istaandaid amin forman u aadi waayo waxyaala kalaa jira vocanis- vocational train wax laa jira oo xirfadaha gacanta haddii kuwaas oo kale la siiyo qofkii dhalinyarada way ka kaafinaysaa in macnaha uu macnaa dara meelaha iska istaago marka xagga waxbarashadii iyo xagga shaqo abuurta labadaasba waxaan filaya inay wax weyn ka qaban karto xagga amni darada dhalinyarada dhalinyaradan xeryaha ku nool badidoodu waxa ay ku hana qaadeen xeryaha isku celcelis ahaana waxaa lagu qiyaasaa in badidooda ay yimaadeen xeryaha saddex ilaa afar jir iyaga oo ah aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
hay dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan heesta dunida adaan kaa raba waa fanaanka tahay Hey, cabdiraxmaan inta bal heesta aada soo dhaweynin adigaan ku soo dhaweeyo hayn, ku sahra, soo waan- dhawo laanta afka soomaaliga idaacadda v o eeda caawa waan dhowahay waana kaaga inkastoo mahadcelinaya toddobaadkii hore aada joogtay haddana dhegaystayaal badan baa laga yaabaa inay yidhaahdaan cabdiraxmaan fure xaggaas ayaa laga maqlayaa si wanaagsan En dee markay maqlaan codkayga oo ay alaylaha hore u yaqaaneen oo Waa idaacado sax.
kala duwan waxay leeyihiin war ma- ninkii cabdiraxmaan xuseen furo miyaa mise waa qof weyn waa asaga iyo caawa sahre cabdi waa tahay heeskaasi aada noo saartay ayaan dhegaystayaasha haatanna la wadaagaynaa waa heeskii dunida adaankaa rabaa iyo fanaankii kiin qaalid
dunida adan ka raba daayitu abuuray
waa tahay dhegaystayaal halkaad ka dhegaysanaysaan heestaasi dunida aadaankaa raba ee fanaanka king khalid waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna kusoo dhowaada xubinta wicitaanka barnaamijka waa go-aankaaga oo ay maanta marti uu noogu yahay cabdiraxmaan cusmaan maxamuud oo ka mid a maamulka sare ee dugsiga al rishaad ee magaalada hargeysa oo ka hadlaya adeegyada ay u fidiyaan carruurta dibadaha laga keena ee dugsiyadooda ku biira waxaa barnaamijkan inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga barnaamijka waxaa marti inoogu ah cabdiraxmaan cusmaan maxamuud oo ka mida maamulka sare ee dugsiyada al irshaad ee magaalada hargeysa xiliyadan waxaa jira in waalidiin badan ay caruurta kala soo cararaan qurbaha iyo dhaqanka iyo dhibaatooyin kale oo ilmaha laftirkooda ay meelahan ku galaan sidee caruurtaasi markay yimaadaan maamulka somalilan magaalooyinkiisa kala duwane ay u dhaqmaan
kolley dadkaasi ka imanaya qurbaha dhaqan celinta markaa wadanka loo keenayo waa kala duwan yihiin waxayna marka waxa weeyaan ay ay noqonayaan kolba qaabka waxa weeyaan iyo dhaqankoodu sida uu yahay waxa kolba ula dhaq loola dhaqmayo ula dhaqmaan waxa weeye oo ay marka ula dhaqmaan kolka hore waa lasoo dhaweeyaa deetana waxa weeye waxaa loo sharaxaa beecada iyo deegaanka ay yimaadeen inuu deegaankoodu yahay oo labada beecad marka waxa weeyaan ay markaa uu faraq udhexeeyo maadaama wadanka burbahay ka yimaadeen uu yahay wadan marka waxa weeyaan dhaqan gaara leh marka dhaqankooda si ula qabsan lahaayeen iyo waxyaabo badan oo halkaa waxa weeyaan dhaqamo yaala iyo dhaqankii wanaagsanaaye islaamka ayaa halkan marka waxa wey si fiican loo baraa oo aada iyo aad baa marka loo soo dhaweeya run ahaantiina dadkaasi way kala duwan yihiin oo matsalan dadka yaryarka oo kale kuwa naqnaqan agekoodu shan jirka lix jirka ku yahay ayaa qaarkood waxaad ku arkaysaa iyagoo marka waxa weeyaan dhaqamo keena ka duwan wata oo matalan waxaa dhacday in ilmo yar oo oo lix jir ah naloo keenay beri dhaweyto deetana ay aragtay macalimadeedii wax u dhegeysay oo marka waxa weya fargashi xidhan deetana macalimada ay ku tiri macalin masaaxiib baad leedahay deetana waxa weeyaan ilmihii macalimada waxa weeyaan dee arrinkii ay qariibsatay deetana aan marka markaa dhaqan celin ayaan u sameynaa waxyaaba badana marka waxa weye dhaqankeena wanaagsan iyo beecadeena waxyaaba markaa ku munaasaba ayaa markaa la baraa aadna waa loo soo dhaweeya waxaa jira in kasakow cimiladu inay kala duwan tahay haddana dhaqankuu kala duwan sida hadda adigaba aad sheegtay ilmahan laga yaaba in wax badan uu ka bartay wadamadii uu joogay telefishinka ay ka bartaan caruurtu idaacadahay ka maqlaan ardada ay saaxiibada leeyihiin dugsiyada la aadaanay ka bartaan waxyaabahaasi laftirkooda berri markay soo noqdaanna waa kuwo meel u yaallo haddana inay la qabsadaan u baahan sidee marka ilmaha ma laga yaabaa laftirkooda inay ku adkaato inay dhaqanka ay u yimaadaan ay la qabsadaan oo koodii ay kasoo tagaan ay ka yimaadeen ee reer galbeedka way dhacdaa ha taasi waxa weeye isbedelkaa ku imanaya markuu baycadiisii uu ku noolaa ku yimaado bayco kala yimaado amba environment kale oo ka duwan kii hore uu la noolaa dadkii wax la dhiganayay iyo dadkii uu la noolaa way dhacaysaa oo dabcan waana kuu sheegaya hadda isbedel weyn ayaa ku dhacaya ilmihii markaa ku yimaado isaga oo waxa weya totaliba fikirkiisii iyo waxa weeyaan aeriyooyinkii marka hore u haystay tu ka duwan buu la tegaya ti islaamka dhaqankii islaamka iyo dhaqankii waxa weeyaan soomaali markaa dadkiisa waxa weeyaan u marka waxa weeyaan bulshadiisa uu ka qaadanayay maxaa yeelay ilmuhu waxyaabo badan baa marka dee qurbaha uu joogo macalinkiisii waxa weeyaan macalin ajaniba udhigaya oo waxa weeyaan aan hadduu doono da diimo kaleba aaminsan oo diintiisi diin aan ahayn aaminsan marka waxaweyan way dhacaysaa ilmihii isagoo isbedelay buu tegaya imika way nagu dhacday taas lafteedu oo anigaa kuu sheegayay ilmo kamid a ilmayaasha qurbaha laga keenayba ayaa waxa uu ku yidhi marka waa macalinka u dhigaya ilaaha ingiriiska jooga ayaa ka weyn ka waxa weeyaan halkan hadiise jooga marka ilmihii yaraa isbedel baa ku dhacaya waxaasoo dhan baa laga masaxaya deetana waxa weeyaan diintii islaamka iyo dhaqankii islaamka iyo waxa weeyaan dhaqankii subanaa ayaa la barayaa ee wanaagsanaa marka ilmihii wuxuu noqonayaa marka waxa weeyaan mid isbedela oo hadhow toola baycadii markuu ku noqdo isagoo totaliba fikirkii uu aaminsanaa iyo waxyaabihii uu aaminsanaa halkaa lagu lagu yaqaanay amba tiisaa ka barto amba dulkigaa ka barto amba waxa weeyaan hadduu doono waxa weeyaan ha ka barto waxa weeyaan saaxiibadii iyo dadka waxa weeyaan wax la dhiganayo marka waxa weya totaliba ilmihii markuu halkan yimaado ee dhaqan cilis loo keeno hadduu sanad amba laba sano amba nala joogo ilmahaasi totaliba waxa ku dhacay isbedel weyn xaggii dhaqanka iyo xaggii akhlaaqda iyo xaggii waxbarashadiisa iyo beecadii markaa waxa weeyaan ku baranayay wax si ka duwan ayuu markaa ilmihi la kulmaa waa mahadsantahay Ee, marka dabcan isbedel baa ku imanaya En, waxaa jirta in ay kala duwan tahay nidaamyada waxbarashada soomaaliya en, iyo iyo guud ahaan africa iyo kuwa yaala wadamada reer galbeedka halkan ilmaha inta badan waxaa la isku dayaa in waxa laga dhaadhacsiya laakiin aan loo sheegin laakiin lagu qanciyo inay waxaan wax saxa yihiin laakiin dugsiyadii annaga dhan aan wax kasoo barana waxay ahaayeen inuu macalinka ardayga wax u sheegi jiray ardayguna uu ku qasbanaa wixii macalinku u sheegay inuu qaato hadda ilmahani waa ka duwan yihiin fakarkaas ma qabaan miidinku adkaataa mararka qaar inaad ilmahan qurbaha laga keenaya wax ka dhaadhacsiisaan ha ma dabcan taasi way dhacaysaa oo ilmihi waxa weeye een, halkaasi waxa weeye mararka qaar xagga isbedel baa ka imanayo ilmihii yaraa waxa weeyaan halkaasi isaga ayaa loo daayey een, fikirkii iyo waxa weeyaan iyo maskaxiisa isaga ayaa markaa la tuujinaya halkan laakiin waa een, macalinka ayaa ayaa ayaa santara oo waxa weeyaan ilmihii quudinaya wax siinaya dayadeena waa caynkaas marka waxa weeye een, taasi way adkaataa laakiin ilmuhu marka dambe een, waxyaabo badan oo wanaagsan oo dee xagga ay kala yimaadeen innaga xaggeena waxa weeyaan aan waxa weeyaan aan aan aan aad iyo aad marka waxa weeyaan loo tixgelin baa jira oo ay kamid tahay taasi ilmaha in mabdigiisa uu uu markaa fikirkiisa uu soo bandhigi karo oo uu sheegi karo oo uu niqaashi karo oo waxa weeye doodu gelin karo een, marka waxa weeye taasi een, ilmaha way ku adkaataa marka hore laakiin marka dambe een, inuu muddo joogo waxaa laga yaabaa inuu caadi waxa weeyaan iskala qabsado qaarkoodna inay yidhahdaan ba waa meesha anigu lama qabsanane een, meeshan wuxuun la isku akriyaye ee, aniga wadixigi waan doonaya way way dhacdaa oo qaarkood markaaba ilmihii dib loo celiyo laakiin inta anagu na soo martay een, ka dugsiyada alishaad oo kale matalan ee, waxa weeyaan aan maamulkeeda ka tirsanahay sare waxa weeye waxa weeye dadkaasi si fiican bay markaasi ula qabsadaan oo marka tarbiyada iyo dhaqanka wanaagsan ee diinta ee, aada loogu bandhigo laakiin ta aad sheegaysaana waa dabcan way dhacaysaa dadka qaar wa- inay ku dhacdo waa waa dhici kartaa ilmihii la qabsan kari waayo oo ilmihii freega ahaa ee wax walba xorta u ahaa ee wax walba waxa weeyaan een, inuu marka waxa weeyaan uu sameeya ahayd halkan waa la controlaya een, waxa weeyaan awaamir baa la siinaya fara badan oo la doonayo in markaa ilmihii waxa weeyaan uu qaato laakiin halkaasi e, isagaa ilmuhu xora oo layidhi adiga ayaa firiya waxaad doontaa samayn kartaa cidi kulma hadli karto tii marka qaarkood inay cidhiidhi dareemaan way dhici kartaa laakiin majority-ga dadka marka anaga naloo keeno aan aragnay waa dad aada iyo aada markaa een, oo ula qabsaday oo marka waxa weeyaan een, een, een, aada iyo aada marka waxay dabeecadii u fahmay En, waa mahadsan tahay markana dhegaystayaashaan su-aasha siinaya magacaaga walaal adoo ku bilaabaya meesha aad joogtid iyo su-aasha aad weydiin lahayd cabdiraxmaan cismaan maxamuud oo ka mida maamulayaasha dugsiyada almushaad ee magaalada hargeysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa cabdiqani maxamed salaam salaam waraxmatullahi wabarakaatu.
muqdisho gaar ahaan een, degmada hiliwaa waxaa weydiin lahaa dhalinyarada dhaqan culinta loo keenoo kale waalidkoodna aa- aa kusii daayay qaabkaan ahaan een, ma ayaga iskaxla saareen marka ay s- marka hadda tusaale ahaan cunugaa dibadda laga keenay wadankaa la keenay waa la iska sii daaya magaalada iska galay magaalada dhinaca qarbalaanta ka galay marka dhibkaas ninkaas geysanaya ma waxaa loo xil saari karaa waalidkii aa la dhihi karaa okay waa mahadsan tahay En, micnaha dhalinyarada dhaqan celiska loo keenayo qurbaha laga soo celinayo mas-uuliyadda ma deegaanka iskale iyo meesha uu ku nool yahay mise waalidkiis ayaa iskale oo dayacay ilmahooda saasay ahayd su-aashiisa Ah, waxa weeye een, caruurtaasi kolley een, dadku way isku jiraan oo marka qurbaha la joogo waxa weeye een, waalidiinta qaar caruurtooda iyo ubadkooda waxa weeye way ku dadaalaan oo waxay isku dayaan inay een, dhaqankooda eh, iyo markaa diintooda ay markaa ay baraan oo waxa weeyaan ay mas-uuliyad iska saaraan qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay ilmaha iskaba sii daayaan oo aan luqadiisii iyo wixiisii oo dhan markaa ilmihii uu noqdo ilmo markaa dayaca marka hadaynu ka eegno dhinacaasi tarbiyada iyo akhlaaqda waxaa la odhan karaa mas-uuliyaddaasi waxaa iskale waalidka ayaa iskale waalidkii ilmaha ayaa iskale haddii ilmihii waxa weeyaan waalidkii dhalay uu waxa weeyaan uu yaraanta ku tarbiyeeyo oo diintiisa iyo dhaqankiisa uu u ilaaliyo waxa weeyaan dee ciddii ilaahay hanuuniyo ayaa markaa hanuunaysa hanuunkana ilaahay baa iskale laakiin qofka la doonayo ee mas-uuliyadda koowaad waa waalidka maxaa yeelay dee waddan aan waddankooda ahayn buu uu caruurtiisii ay geeyey marka waddankaasi waxa weeye inuu isagu ku dadaalo siduu dhaqankiisa iyo diintiisa iyo markaa ugu ugu ilaalin lahaa marka mas-uuliyaddaasi anigu waxaan odhan lahaa waalidka ayaa iskale oo marka waxa weeyaan ka mas-uula ilmaha marka waxa weeye tarbiyeyntiisa iyo marka waxa weeye ilaalintiisa waa mahadsan tahay En, mararka qaar waxaa la yidhahdaa waxaa dhacda in caruurtii iyaga loo keenay in la dhaqan celiyo ay dhibaato u geystaan kuwii kale ee ay u yimaadeen ma dhacdaaho arrimahaasi weli ma aragteen oo kolley run ahaantii dee wa waa iska dhici kartaa meelaha qaar eh, ardaydaasi ku badan yihiin eh, aadka markaa waxa weeyaan ay u joogaan inay ardayda saameeyaan waa laga yaabaa oo ilmihii ay baraan waxa weeyaan sigaarkii oo kale iyo dhaqamada kale ee markaa waxa weeyaan saaxiibnimada iyo waxyaabaha caynkaasa laakiin waxa weeye wa- way dhici kartaa way dhici kartaa inay baraan way dhici kartaa laakiin taas waxaan odhan karaa marka la keeno eh, wadankii dhaqancelinta dib loogu soo celiyo inay arrintaasi ayna aada iyo aada u kooban tahay oo saameyntaasi een, ay kooban tahay ayaan marka waxa weeyaan een, aan isleeyahay anigu een, ra'yigayga In- inta badan marka laga soo taga caruurta da-da yar waxaa jirta caruurta da-da dhexe ama teenagerska loo yaqaano dalkan oo ah een, dhowr iyo toban jirada een, ilaa wixii ka yar een, sideed iyo toban jirka dhalinyarada da-daasi ku jirta Ah.
qaarkood dembiyo badanay galaan iyagaa ugu een, saameyn xun marka la fiiriyo een, dhalinyarada joogta een, qurbaha adinka maxaa dhibaataa oo aad kala kulantaan dhalinyarada da-daasa marka la idiin keeno Een, kolley waxa weeyaan een, annaga ka dugsiyada alinshaad ahaan een, dadkaasi naguma badna run ahaantii een, een, een, dib looga soo celiyo een, wadamada een, reer galbeedka amba waxa weeyaan dhaqan celinta dib wadanka loogu keeno Een, haddana run ahaantii inta aanu de een, aan markaa waxa weeyaan aan ka maqalnay een, dugsiyada ay had iyo jeer ala la keeno ee ay ku badan yihiin ardaydaasi waxa weeyaan een, saameyn ayay ku yeeshaan dadkii kale ee marka waxa weeyaan een, hadday noqoto qaabka labiska dharka loo xidhanayo hadday noqoto een, qaabka marka waxa weeyaan een, een, waxa weeyaan waxyaabahan heesaha la dhegaystay iyo musiga iyo waxa weeyaan waxyaabahaasi waxyaabo badan way ku een, run ahaantii way ku saameynayaan Eh, laakiin xagga een, waxa weeyaan een, een, een, eh, xaggan gaangis iyo waxba toona ma noqdaan marka waxa weeye waa laga badan yahay iyaga ayaa badanka waxa weeyaan la saameeyaa laakiin waa arrintaasi waxa weeyaan waa arrin way jirtaa waana dhici kartaa En marka dhalinyaradaas oo kale ma jiraan meelo kale oo aan ahayn dugsiyada oo lagu xanaaneeyo oo gaar ahaan magaalada hargeysa ama een, degmooyinka kale ku dhow markaasi een, ka furan ama ka howlgala wallahi intaa ogaanshiyahayga intaan ogahay hadda meel gaara oo een, dadkaasi loogu talagalay oo si gaara marka waxa weeyaan loogu furay ma jirto Eh, dadka ayuunbay markaasi waxa weeyaan meelaha ay wax ku dhigtaan ama dadka kula dhigtaan En, waa mahadsan tahay En, ha- su-aashii dhegeystayaashaan markana u gudbaynaa walaal magacaaga iyo su-aashaada waa magacayda saciid jaamac cilmi waxaa ka soo hadlaya magaalada berbera macalinka waxaan weydiin lahaa ardayda waxa dhacday inta badan halkan eh, ardayda waa la dilaa Eh, marka waxa weeyaan eh, inta badan eh, dilmadana runtii lama ogola marka waxaan weydiin lahaa bal qaab kale oo ka wanaagsan iyadoo ar- ardaygii aan la dilayn eh, wax loogu sheegi karo ama wax looga dhaadhicin karo ayaan weydiin lahaa macalinka haye en, cabdiraxmaan si fiican wa kolley waxa weeyaan een, su-aashaasi weydiiyey kolley haddaan udhigo dhinaca barnaamijkeenu ku saabsan yahay dadka eh, la macaamilka dadka qurbaha laga soo celin dhaqacinta loo keenayo arrintaasi waa mushkilo jirta oo ilmihii isagoon marka waxa weeyaan aan ul iyo waxba toona aqoon baa xagga laga keenaya halkana waynu ognahay dhaqankeena innaga in ilmihii een, ul waxaan ahayn aan marka waxa weeyaan waxba lagu bari karin oo ilmihii cadaadis iyo ul iyo hadidaad iyo hanjabaad een, joogtaa marka waxa weeyaan een, lagu tarbiyeynayo oo baycadii baaba sidaa u taalla marka waxa weeyaan dhaqankii een, soomaalida ayaa caynkaasa marka waxa weeyaan een, arrintaasi kolley mushkilad baa een, een, run ahaantii nagala kulanta dadka qurbaha laga keeno marka arrinkaasi een, een, waxa weeyaan usha iyo marka waxa weeyaan ciqaabtaasi usha run ahaantiina aada iyo aad bay marka arrintaasi uga xumaadaan haddii su-aasha markaa uuna weydiiyey een, waxa weeyaan een, dhegeystuhu waxa weeye ee, uu leeyahay badiil kale waa waa la heli karaa oo carruurta haddii waxa weeyaan lagu tarbiyeeyo oo macalinku uu u sheego waxyaabaha waajibaadka ilmaha laga rabo ee saaran ee macalinkuna waajibaadkiisa si fiican u guto waxaa dhici karta in marka waxa weeyaan labadoodii ay ay ka dhex samaysmi karto ee, wada shaqayn markaa rasmi ah oo macalinkii iyo ilmihii ay si toosa wada shaqeeyaan oo macalinku ilmihii waxa weeyaan uu hanto oo qalbigiisa markaa waxa weeyaan een- een ilmaha uu hanto marka waxa weeye haddii macalinkii la helo macalin waxa weeyaan tababarkeedii leh aqoontoodii leh khibradeedii leh oo waxa weeyaan ilmaha do- een kasban kara qalbigiisa waxaa dhici karta in laga maarmoba uusha laga maarmi karo oo waxaa lagaga maarmayaa ilmihii iminka dee dhaqanka la baraye aan la yaabanahe dadku een carruurta dhaqaceynta reer yurub ka imanayaan maqalkan iyo kala dambeyntan iyo ula-aantan waxay ku imanaysaa in dadkii waxa weeyaan ay ka dhexaysay een tafaacul marka waxa weeyaan aada u wanaagsan oo dha- oo xagga waxa weeyaan een xagga een muxuu ahaayey een xir- wada xidhiirka ah taasi waxay keeni kartaa isbedel waxa weeye ku yimaada in ciqaabtii usha iyo hadidaadii ilmihii markaa macalinku waxa uu la tasado oo wax weyn- een si fiican marka waxa uu la macaamilo naxariis iyo u muujiyo hadidaad badan waa maadsantaha waxaa jirta in ay kala duwan tahay qaabka waxbarashadoo kale marka la fiiriyo inta badan caruurta qurbaha waxaa la baraa inay wax badan aqriyaan inay fakarkooda soo gudbiyaan inay een, qoraalla sameeyaan marka ay yimaadaan ma ku adkaataa sida ay ula qabsan lahaayeen fasalada iyo ardayda kale waxa weeye waa wa- wa- waa dhici kartaa arrinkaasi wuu dhici karaa oo wuu ku dhacaa hadee jalaale dadkaasi markaa qurbaha laga keeno oo waxa weeye iyaga hadee jalaale marka dee lagu jiro dugsiyadan primariga ilaa iyo secondary qofka waxa weeyaan waxaa loo barayaa bugaag baa la siinayaa sawiro iyo waxyaabo badan baa lagu mashquulinayaa halkan waxa weeyaan si toosoo daaragtiya casharadii waxbarashada loogu bilaabaya innaga halkan bay ahaan marka marka hore way la qabsataa wayna wa- wa- wa- dhibkaas u qabsadaa wayna waxbarashaduna way ku adkaataa muddo laakiin marka ay joogaan ee sanad amba laba sano ay meesha joogaan waa ay la qabsadaan dhibaatadeesu way jirtaa wayna ka hor timaada run ahaantii marka adinka ka iskuul ahaan maadaama caruur badan ay qurbaha ka soo laabanayso wax qorshe ah oo aad ugu tala gasheen oo u gaara caruurtaas ma jiraa mase marka la keena caruurtooda iska dhex yaacaan Eh, run ahaantii anagu dadkaasi marka ay noo yimaadaan horta run ahaanti aad iyo aad baan soo dhaweynaa Een, wayna jiraan oo kuwii hadda nala soo bilaabay qaarkood baa hadda secondary maraya caruurta qurbaha laga keenay Een, marka waxa weeye run ahaantii horta wax siyaasad oo oo hadda gaar ah oo hadda aan u sameynaa anagu dugsiya irshaad ahaan Een, oo dadka qurbaha oo keliya haddaan u sameynaa aan- oo toosan kuu sheegi karaa ma jirto laakiin dadkaasi support baan u sameynaa waanu caawinaa xagga waxa weeyaan een- een, xagga dhaqanka iyo diinta iyo tarbiyada aad iyo aad baan xoogga u saarnaa inaan caawin fara badan oo ka duwan tii ardayda kale ayaan marka waxa weye isku daynaa inaan siino si aan marka u jeclaysiino waxa weeyaan dugsigii iyo marka waxa weeyaan eh, wadankoodiiba Een, inta badan waxaa- waxay dhacday in caruurta qurbaha laga keeno aanay dagaalka oo kale aanay ku fiicnayn ama ilmaha kale inay la dir- la dagaalamaan een, iyadoo halkan ay- aysan arrin wanaagsan ay ka tahay Een, inta badanna dugsiyada guud ahaan soomaaliya waxyaabihii lagu yaqaano waxaa ka mid ah in caruurtu ay dagaalaan inay waxyaabaha yararka ah ay haystaan buugaagta een, ama quraacdoo kale nusi saacaha in ay kala kala xoogaan ama kala qaataan marka dhaqanka noocaasa see ula qabsadaan caruurta dibadaha laga soo celiyo Een, waa run ahaantii caruurta dibadaha ka yimaada amba carabaha ka yimaadaan amba amba amba amba een, ha ka yimaadaan een, een, een, marka waxa weeyaan een, een, qurbaha kaleba Een, run ahaantii mar bilowga hore dhib ayay ku noqotaa oo dee laga moowaayo caruurna way joogtaa inay iska qabsato Een, innagana dee hadda jeraale taasi waa wax iska beecadeena iska caadiya in dee la qabsado la wada murmo laakiin een, annaga badanka intana soo marta waxay noqdaanba marka ay la qabsadaan kuwa ugu qalqaalisan ee ugu rabashka badan leh oo ilmuhu markuu waxa weeyaan yimaado beeatiisa ka duwan waxaa laga isagu iska caabida u haya ee kan kale markaa ayuu marka dambe isagu laftiisa uu- uu markaa waxa weeyaan baradhaafinayaaba oo ilmihii kale uu ka hawl badanaya marka annaga marka dambe waxayba noqdaanba qaar een, iyaga laftoodaaba isku bedelaba qaar iyagiiba kasii baradhaafiyaba oo dhaqankiiyo beadii iska si fiican markaa markaa ula qabsada En, ugu dambeyntii adoo soo koobaysid caqabadaha ugu badan ee hadda ay dib marka caruurtan loo soo celiyo ay caruurtii ay u yimaadaan ay u geystaan iyo kuwa iyaga soo gaara ahi En, maxay yihiin maxaase is leedaha waa laga qaban karaa ama ha noqoto macalimiinta wax u dhigaysa ama waalidiinta caruurtan ay ka imanayaan Eh, kolley caqabadaha ugu badan ee run ahaantii aru- ad- een, dadka eh, yaryarka qurbaha laga soo celina ugu badan waxa weeye waxay imanayaan qaarkood iyagoo luqadii marka waxa weeyaan ay ku adag tahay luqadii ayaa markaa een, caqabad ku noqonaysa ilmihii marka run ahaantii eh, waxaan odhan lahaa dadka qurbaha jooga caruurtooda inay kula dadaalaan siday u beri lahaayeen afkooda hooyo oo ilmihii haddii wadankiisii uu kusoo laabto aanu ku noqonin qof ajaaniba marka luqad kale marka waxa weeyaan ku hadlaya Eh, taas marka waxa weeyaan caqabad ayay noqonaysaa Een, waxaana lagaga bixi karaa oo aanan lahaa tala ahaan in waalidiintu ay sameeyaan in ay marka waxa weeyaan caruurta ku dadaalaan Een, inay luqadaada ay baraan afkooda hooyo maxaa yeelay mar unbuu ilmuhu marka waxa weeyaan wadankiisa kusoo noqon doona haddii alla yidhaahdo Eh, ta kale waxa weeyaan een, waxaan marka waxa weeyaan kula telin lahaa dugsiyada iyo wad- een, meelaha waxbarashada ay kusoo noqonayaan in ay marka waxa weeyaan ay u sameeyaan een, wixii marka waxa weeyaan fududeyna amba waxa weeyaan waxbarashadooda u fududeynaya amba ha noqoto waxa weeyaan hadday noqoto luqada iyo waxyaabaha een, ay u baahan yihiin in laga markaa dhaqan ahaan iyo een, waxa weeyaan diin ahaanba markaa loo baro taas ayaan marka waxa weeyaan aan aan marka waxa weeyaan ku talin lahaa aada u mahadsantahay
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cusmaan maxamuud oo ka mid a maamulada sare dugsiga al irshaad ee magaalada hargeysa wuxuuna khadka taleefoonka ugu waramayay barnaamijkeenan waa go-aankaaga falastiin axmed iimaan halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aalaaba dhallinyarada ay nala wadaagaan hadba waxaa maankooda ku jira
bismillah magacaygu waa cismaan cali faarax jooga magaalada muqdisho maskaxdeena waxaa ka guuxaya maadaama aan nahay dad waxbarta islamarkaasna dalka gudihiisa kusoo qaatay waktigooda iyo waxbarashadoodaba waxaa naga guuxaya waxay tahay waxa aan barano inaan ugu shaqeyno dadkayga iyo dalkayga aan hagaajino infrastructureka dalka uga faa'iideyno aqoonteena bulshada si ay u hagaagto danta guud waxyaalaha aan aaminsanahay aniga asmaan ahaanna waxay tahay danta guud markay hagaagto in la heli karo danta gaarka ah sidaas darteed waxaa maskaxdeena ku taagan mar waliba waxay tahay inaan horumarino dadkeena iyo dalkeena anagoo uga faa'iideyna waxa aan baranay taasna waxaan rajeyneynaa inuu ilaahay uu nala garab galo oo sida aan u jecelnahay u dhacdo soomaalida dhammaanteedna meel walba ay joogaan waxaan ilaahay ugu baryaynaa ilaahay inuu nabad siiyo waxaan ugu rajeyneynaa insha allah
aniga oo ah jeelle maxamed xasan joogo caabudwaq waxaa maskaxdeyda ka guuxayso labada kun toban iyo lixda haddii ilaah yidhaahdo inaan udo u dareeri doono one man one vote waxa la yidhaahdo oo cod doorasho xor oo xalaal ah inuu ilaahayna gaarsiiyo in mustaqbal iftiin badan
ugu horeyn waxa horta magacaygu waa saadax cabdiqaadir axmed saadax fantastic waxaan joogaa magaalada muqdisho xuquuqdintan aad aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin balse soomaalida aad iyo aad waxay u baratay qof walba oo ciyaalka yaryar xataa oo ay ku fikeraan in ay noqdaan madaxweyne aniga dabcan qofna ima diidana aan filaa inaan inaan madaxweyne noqdo mustaqbalka dhow iyo kan dheerba insha allah waxaan ku hamiyaa mar walba inaan madaxweyne noqdo taas ka sokow waxaan rabaa hadda oo aan hadda barta maado la yirahdo mustaqbalka la yirahdo international relations oo xiriirka caalamiga soomaaliya inaan dibadda adowga dibadda ilaahay ayaa naga qaban kara laakiin inaan ka sokow ilaahay inaa aniga waxaan rabaa hormuud u noqdo dadka ka qaban lahaa oo xiriirka mise siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya gacanta fiican iyo doorka fiican ka ciyaari lahaa inaan noqdo ayaan rabaa siyaasi weyn oo soomaalida ka tilmaamanna waa rabaa inaan noqdo kasakoo arrimahaasna hadda waxaa faraha kula jiraa arrimo fan ah abwaanna waa ahay oo heeso uu leeyahay la qaday finaanna waa rabaa inaan noqdo insha allah mardhow waana salaamantihiin baada v o a
waa tahay dhegaystayaal cododkaasina waxay ahaayeen xubinta maxaa maskaxdaada ka guuxaya guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka waa go-aankaaga oo si wada jira ay halkan idinka soo jeedinayeen aniguo cabdiraxmaan xuseen furre iyo saare cabdi axmed sidaas iyo nabadgelya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.